galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay waa afar iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo tobanka idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo caashe ibraahim iyo maxamed colaad idiin daadihinayaan haatana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo inoo hayaan sahre cabdi axmed iyo maxamuud ibraahim cali
galab wanaagsan ayaynu mar kale hawada idinka leenahay ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo horin cusub oo idinla socodsiisa galabta haye maxamed sahraay waa sidaa sheegtay aan soo dhowayno dhegaystayaasha waa markii ugu horraysay aan aniga iyo adiga soo wada jeedano barnaamijka heesaha iyo hambalyada kaaga darane maxamuud waa markii aniga iigu horraysa malaha adiga dhowr jeer ayaad horay maaragtay barnaamijkan u qabato waad garaado goosay laakiin aniga waa markii iigu horraysay oo aan hambalyada iyo heesaha galabta halkan intiinii soo dirsatay warqadaha aan uga soo jeedin doonno waxba kuma dhaamee dadka warqadaha aan u akhrino heese macaana aan gelino sheekada meeshaasa ku fiican tahay waa tahay warqadda ugu horreysay gacanteeda kusoo dhacday maxamuud waxaa ay tahay waxaan halkan tahniyad aroos uga diraynaa ayaa la yidhi arooska iyo aroosada kale ah saadiq uur doox cali gaas iyo marwadiisa siciido yuusuf ciid oo arooskood uu ka dhacay dalka maraykanka gaar ahaana gobolka ohio annagoo kale ah ayaa la yidhi hooyo faadumo rafle gurxan hooyo aamino cismaan gurxan iyo ilmaheeda iyo odaygeeda ayaa la yidhi waa qaali rafle gurxan iyo ilmaheeda iyo odaygeeda dhammaan reer gurxan firdowso yuusuf ciid deeqo yuusuf ciid xaawo yuusuf shamso yuusuf ciid shuhri yuusuf ciid iyo dhammaan reer yuusuf ciid oo halkan aanan lagu soo koobi karin waxaa gadaal looga sii daray asxaabta kale kale ah cali ciid siciid ciid cabdideeq ciid fartuun ciid deeqo ciid baarliin ciid yasmiin daahir ciid iyo odaygeeda iyo carruurteeda ayaa la yidhi falastiin cabdulaahi xaashi siciido dhaga badan iyo weliba hodan yuusuf waxaa sidoo kale aanan dadkaasi ka marnayn asxaabta kale kale ah lodar qayloweyne sahra qayloweyne iyo dhammaan asxaab kaloo halkan aanan lagu soo koobi karin waxay tahniyadan u dirayeen ayaa la yidhi caruuska iyo caruusadda boqorka iyo boqoradda sida lagu yaqaanay warqadihii lasoo diri jiray ee dhambaallada waxaa la yidhi saadiq uur doox cali gaas iyo marwadiisa siciido yuusuf ciid waxaan leenahay gabar iyo caano waa tahay sahraay gabar iyo caano weli iyo caano warqadda ugu horraysay aan gacantayda midigta ku soo qabtay waxaa la soo diray naaji sheekh abuukar saalax sheekh abuukar shacbaan sheekh abuukar cabdinaasir sheekh abuukar cali axmed cabdiraxmaan saynab aadan ibraahim siyaad maxamed rooble dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalalka soomaaliya angola koonfurta suudan waxay tahniyad u dirayaan mubaarak sheekh abuukar iyo gaclisadiisa samsam cabduqaadir macalin cabdulle oo lixdii bisha lixaad labada kun afar iyo tobanka ku aqalgalay magaalada muqdisho xaafadda madiina waxaanu leenahay samsam cabduqaadiriyo mubaarak noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela waa tahay maxamuud oo gacanteeda warqadda kale haatan ku soo dhacday ee aan rabo inaan dhegaystayaashii soo diray aan u akhriya waxa ay tahay waxaa lagu bilaabay xaawo gule jucfe seynab gule jucfe faadumo gule jucfe faarax gule jucfe cabdulaahi maxamed guuleed cusmaan cabdi guuleed maxamed cabdi guuleed cabdiraxmaan cali guuleed cumar cabdi guuleed sahre cabdi guuleed boosteeye cabdi guuleed cumar cali xarbi jaamac dhammaan reer guuleed jucfe iyo dad kale oo fara badan oo kala jooga gudaha soomaaliya iyo dibaddaba waxay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan aadan maxamed guuleed jucfe iyo shamse cali madow oo wiil uu ugu dhashay magaalada beled xaawo gaar ahaana xaafadda qadhow waa xaafadda qadhow oo taariikhdu markay ahayd wiilkaasi uu ugu dhashay afartii bishii lixaad sanadka labada kun iyo afariyo tobanka habeen arbacaa wiilka waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan aadan maxamed cabdiraxmaan yare soo barbaar oo noqo kii dalkiisaiyo diintiisa anfaca sahray waraaqdan waxaa laga soo diray xerada dhagaxley ee xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo diray dhegaysto marar badan waraaqa noo soo diro injineer borow waxa uu leeyahay marka hore waxaan salaamayaa bahda v o eda gaar ahaan caasho cuud iyo daandurey oo loogu bartay in barnaamijkan ay daadihiyaan marka iimeilada soo socda waxaa laga yaabaa in loo waxaan salaamayaa maxamuud ibraahin cali iyo tahra cabdi axmed oo daadihi waxaanba aad uga helay mataqaana dadku waxay la qabsadaan had iyo goor labada qof ee barnaamijka daadihinaysa markaasi markaas marka waxaa laga yaabaa toddobaadyada soo socda inaan nala xasuusan laakiin kuwa dambe ee soo socda haddaan dhowr jeer qaqabanno salaan fara badan aan ka dhergi doono maanta se aniga iyo adiguba caasho iyo waxaan wakiil ka nahay dandure daandure annaga ayaa u qaadnay salaantaas injineer borow aabba cabdisalaan nuur iyo hooyo xaawo jaamac jimcaale iyo abowe shaafici cabdisalaan iyo abowe cabdixakiin cabdisalaan iyo abowe burhaan cabdisalaan iyo saciid cabdisalaan iyo seynab cabaas oo joogta u k london ayaa cabdisalaan iyo shukri cabdisalaan iyo sahro cabdisalaan iyo naciimo cabdisalaan iyo kaafiye cabdisalaan iyo dhammaan reer cabdisalaan nuur iyo reer jaamac jimcaale iyo weriye maxamed baaruud iyo salaad guurdoon iyo balaag dhagaxley dhammaanba asxaabta waxay tahniyad aroos ah u dirayaan boqorka iyo boqoradda sucaado cabdisalaan nuur iyo cabdiqani cali maxamed arooskooda waxa uu ka dhacay muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jadiid ducadu waa ibraahin caasho xaggeedaan dhahay bal maxaan ugu duceynaa gabar iyo wiil wiil iyo caano gabar iyo caano inkastoo wiilasha lasoo hormariyay arrinkaasi aad baan maaragta xoogaa laakiin waan isqabtaa waxaan idhahdaa haddii gabdhahana lagu daray dhib ma laha bal maanta aan gabdhaha soo horumarino gabar iyo caano wiil iyo caano nabad iyo kheyr qabo oo baari noqda ee amaana ilmaha gacmahay firdhinayaan ilaahay baarha idin firdhiga waa tahay ducadii ugu dambeysay ayaad u ducaysay maxamuudow aynu ka wada nasanno annaga iyo dhegaystayaashaba warqadahee haatanna aan u haabto bal heeskii ugu horreeyeen ugu talagalnay inay galabta nala dhegaystaan cod ka baxsan faaduma qaasin hilowle
Thank you.
waaw sahray heesta aad noo xushay caadi maaha macaanow adaa milkigaa ahee makaa maarmiya alla yaa raxmag faadmo qaasimilowle waxaaba iiga sii daranba halkaasi haa wixii ii mudnaayaa helee Ha.
waan masquude markay leedahay waa masquud macnaha wixii iigu ahmiyadda badnaa ayaan helay waana maqsuuday waa masquud faadmo qaasim hilowle alla yaa raxmag hees iyo cawd iyo codkeeda aan caadiga ahayn waa tahay faynuuskii fanka ayaa loogu naanaysi jira faadimo qaasin gacanteeda waxaa ku soo dhacay dhambaal dhalasho waxaa lagu bilaabay ayeeyo ashkiro cali maxamed ayeeyo filsan axmed darmaan ayeeyo luul cumar cusmaan awowe xasanow maxamed maxamuud raaga xasan maxamuud shamis xasan maxamuud maxamuud xasan maxamuud raa'isa xasan maxamuud faadumo bashiir cabdiraxmaan aamino bashiir cabdiraxmaan malyuun cabdulaahi xasan axmed xuseen maxamed sheekh cali woosh axmed maxamed woosh cabdiraxmaan maxamed woosh amaal maxamed cabdulaahi iyo caruurteeda ifraax maxamed cabdulaahi iyo caruurteeda ditoresa faa'iso aadan cabdiraxmaan kowthar aadan cabdiraxmaan cabdinuur maxamed sheekh cali nuur cabdulaahi maxamed sadiiq cali nuur ayaa layidhi dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalashaa hawada u marinayaan maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sahra xasan maxamuud oo gabar ee ugu dhalatay bishani may afar iyo labaatankeedii sanadkan aynu ku guda jirno magaalada arlington ayaa layiri ee gobolka virginia ee dalka maraykanka waaba ood wadaaga halka aynu wada degannahay inta badan shaqaalaha v o eda waxaa layiri gabadhaasi waxaa loo bixiyey baydan baydanay soo barbaar magacaaba aad iyo aad aan uga helay soo barbaar baydane sahraay anigana waxaan gacanta ku hayaa warqad dhalasho ah waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya dadka kale ah hooye sureer maxamed jaamac aabba cabdishire maxamuud maxamed xaaji cabdishire shaafici xaaji cabdishire libaan xaaji cabdishire fartuun xaaji cabdishire cabdiqaadir xaaji cabdishire weriye yuusuf xaaji cabdishire cabdifataax xaaji cabdishire iyo dhammaan reer xaaji cabdishire oo sidoo kale ah waxaa tahniyada dhalashada diraya hooye faadumo faarax cabdi bashiir maxamed jaamac abti cabdiqaadir maxamed jaamac abti cabdifataax maxamed jaamac habaryar caasho maxamed jaamac habaryar nasteexa maxamed jaamac saxane qorane warsame muumin qorane warsame dhammaan shaqaalaha radio daljir cabudwaaq iyo royal t v ayaa sidoo kale hambaliyo diraya waxaana ay u dirayaan liibaan xaaji cabdishire iyo sahre xasan laystaan oo wiil ugu dhashay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud labadii bishii juun waxaan wiilkaasi yar leenahay soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waa tahay maxamuud ha ka nasan heesihii maxaad noo haysaa sahraay maanta dhinaca heesaha adiga iga fiican waxaan isku dayaa inaan ku bareejeeyo bahal aan caadi ahayn Ah.
aan dhegaystayaasha ay la dhacaan aan u soo sii daayo hadday kaftan iyo ciyaar kula tahay kaf iyo kala dheeri weeyo ka go'ay hablaha kale aawgaagaan uga go'ay waaw waa xasan waddo iyo heestii aan uga baxno
kalsooni ayaa jacayb korsee jacayb korsee naftayda ayaad naftayda ayaad ku tahay keli naftayda ayaad ku tahay keli kalsooni ayaa jacayb korse jacayb korse naftayda ayaad naftayda ayaad ku tahay keli naftayda ayaad ku tahay keliye kuniyo kow jeer adaa ku dabo adaa ku jeclahay dhaliya lahabo kajkiya maamka kuweheshadaay kuniyo kow jeer adaa ku dabo adaa ku jeclahay dhaliya lahabo kajkiya maamka kuweheshadaay kulayka ayaa ka kaba dhaliyey kurbada iyo kulaba kalaynaysiyo kulayka ayaa ka kaba dhaliyey kurbada iyo kulaba kalaynaysiyo adaa iga keeni kuhashada oo ku xidhay maankayda keenadaay adaa iga keeni kuhashada oo ku xidhay maankayda tahay kaltunay rab yahay isu keesi mooye anoo ku helan difaaxi lahaa adiga ku hantaan difaaxi lahaa bakula dagaban difaaxi lahaaye kaltunay rab yahay isu keensi mooye Kowdii u horaysaye ku arkaa, adiga ku arkaa qalbiga kalgacayl qalbigu kalgacayl ku kaydsamay qalbigu kalgacayl ku kaydsamay kowdii u horaysaye ku arkaa, adiga ku arkaa qalbiga kalgacayl qalbigu kalgacayl ku kaydsamay qalbigu kalgacayl ku kaydsamay adayga taniyo ayaa kula tahay qafiya kalane iweeyaane ka go'ay awga hablaha kacay adayga taniyo ayaa kula tahay qafiya kalane iweeyaane ka go'ay awga hablaha kacay qalbiga ku kooba waad kasbato kartuu rabbi kugu daray ruuxo qalbiga ku kooba waad kasbato kartuu rabbi kugu daray ruuxo kolaba naftu kaama kaabtoonte ishqiga koolkooli ila korye kolaba naftu kaama kaabtoonte ishqiga koolkooli ila korye anoo ku helan difaaxi lahaa adiga ku hantaan difaaxi lahaa makula dagaban difaaxi lahaaye kaltunay rab yahay isu keensi mooye anoo ku helan difaaxi lahaa adiga ku hantaan difaaxi lahaa makula dagaban difaaxi lahaaye kaltunay rab yahay isu keensi mooye
hadday kaftan iyo ciyaar kula tahay kaf iyo kala dheeri weeyo ka go'ay aawgaa uga go'ay dumar kale xasan wado ma reeban waxu haystaan waan la socdaa in xasan wado fanaaniinta aad sida aadka ah Ah.
aad u dhegaysato inuu ku jiro waa tahay aan gacanteeda bal kusoo qabto mar kale iyo dhinacaasiyo warqadihii waa hambalyo aroos ah iyo mid dhalasha labadiba waa isu raacday qoyskaasi malaha waxaa lagu bilaabay cabdikaafi yuusuf aadan waa suxufigeena magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalka maraykanka iyo afadiisa ama xaaskiisa amiin jaamac shire cabdiraxmaan diriye xaashi iyo xaaskiisa ayaa la yiri xaawo keef bashiir waxaan halkan tahniyad aroosa uga dirayna ayaa la yiri saaxiibadayada qaaliga ah najiib axmed salaad iyo ugaaso axmed cabdi oo ku aqalgalay isla colombos ohio iyo saadiq uur doox cali gaas iyo siciido yuusuf ciid oo iyaguna ku aqalgalay colombos ohio waxaan sidoo kale dhalasho hawada u marinaynaa ayaa la yidhi cabdinuur macalin yuusuf maxamed iyo hodan cawil faarax oo ay gabari ugu dhalatay kansas city masuuri waa gobolka masuuri waxaan ka helay laakiin warqadani dadka siday u kooban yihiin waa yar yihiin dee waa warqad wariye uu ku jiro oo cabdikaafi saaxiibkeen marka way farsamaysantaho aad iyo aad xagga editorial judgmentiga ama maskaxda lagu lagu diyaarinayo tafaftiray lasoo dhammaystiray waxaan kaloo ka helay dadka ku qoranaya yar ka sokow dadka loo tahniyadeynaya lix qof ayay kor u dhaafayaan laba isguursata laba isguursata iyo laba isu dhashay waa farxad wada kulantay oo siyaabo kala duwanna u u kulantay macnaha.
waa tahay farxaddaasi waaye badan ha sii waarto ayaynu leenahay maxamuud saaray warqadan gacanteeda midig ku jirta waxay leedahay waa email si fiican loo soo qoray annagoo ah dhammaan waalidiinta asxaabta isugu jirta xigtada iyo xigaalada waxaan halkan tahniyad aroos uga diraynaa arooska iyo aroosadda faraska iyo geenyada ha, faraska iyo geenyada usha iyo mayraxda waa ikraan cabdulaahi salaad iyo saygeeda maxamed cabdi cartan asxaabtan oo kala joogo nairobi muqdisho guriceel dhuusamareeb gaalkacyo iyo hargeysa oo kala ah aabe cabdulaahi salaad hooyo qoran xaashi afrax malyuun cabdulaahi salaad caasho cabdulaahi salaad ayaan cabdulaahi salaad cabdicasiis cabduul maxamed cabdicasiis washington maxamed cabdulaahi salaad cabdiraxmaan cabdulaahi salaad cabdixafiid cabdulaahi salaad abti cabdi xaashi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti sayid cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa abti daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa abti cali xaaskiisa iyo caruurtiisa abti sayid cali xaashi afrax abti cawil xaashi afrax habaryar warsan iyo caruurteeda habaryar luul saygeeda iyo caruurteeda habaryar shukri saygeeda iyo caruurteeda habaryar xaawo saygeeda iyo caruurteeda ayeeyo cadceedo ciise cismaan cabdulaahi maxamed waxa uu warqadda ay leedahay ducada waa dhankiina daadihiya barnaamijka tahniyadda waa tahay warqad midaasi malaha aan ka dhicin ayaa maxamuud oo sidoo kale gacanteeda ku soo dhacday sahraay maan u ducayno reerka haye ilaahay ha ka dhigo kuway isku waaro ubad kheyr qabana kala hela ubad kheyr qaba kala- kala- waa tahay waan u hoorinay ducadaasi warqadani gacanteeda ku soo dhacday maxamuudow isha ayaad la soo qooraansanaysaa waan ku jeedaa laakiinse ubaxyada iyo waxaa wadna lagu soo xardhay iyo wiil inuu yahay ayaan filayaa qofka soo qoray si ugu farayaraysta waa cajiib amiin ayaa soo qoraa lagu yiri warqadaasi waxaan halkan tahniyad aroosa ka diraya ayaa la yiri dadka kale ah bashiir isgoowe cabdi maxamuud maxamed cabdi maxamuud maxamed nuur cali cabdulaahi maxamed nuur cali cabdi maxamed nuur cali garaar ayuu ku magac dher yahay xasan maxamed nuur cali maxamed maxamed maxamed maxamed nuur cali ayaa la yiri waaba cajiib maxamed maxamed weli ma arag wadamada carabta ayaan cabdalla cabdalla ku maqli jiray waa xuseen cali axmed iyo cali cumar ibraahim iyo maxamed xuseen maxamed maxamed haash ayuu ku magac dheer yahay faadmo maxamed nuur cali maryan maxamed nuur cali bishaare maxamed nuur cali maxamed cabdi nuur cali maxamed cali cabdi mukhtaar maxamed nuur cali cabdulaahi isxaaq cali isxaaq sheekh maxamed ibraahim cabdiraxmaan macalin amiin dheere ayuu ku magac dheer yahay waa cabdulaahi maxamed amiin mataan cali xasan ibraahim cali yare maxamed xuseen ibraahim maroodi ayaa la yiri cali wardheere ibraahim iyo xasan cali cabdiraxmaan warqadaasi dadkii oo dhan waan akhriya waxaan ugu hagarbaxayana waa quruxda iiga muuqata inkastoo warqadahoo dhamme ay qurux badan yihiin haddana si gaara waxaa dadkaasi dhammaantoodoo kala jooga ayaa la yiri garowe boosaaso muqdisho baydhabo itoobiya kambala iyo johannesburgba ay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqorada cabdiraxmaan maxamed nuur iyo sacdiye cadow aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhaba taariikhdu markay ahayd sideedii bishani aynu ku jirno waxaan leenahay ayay yidhaahdeen isku waara ubad kheyr qabana kala hela weliya caano gabar iyo caano aamiinta ayaynu idin raacinay Aan- maxamuud haa sahraay ma bahal hees oo wacan waad jejeesanaysaa oo ku arkayaaye ma waxaad soo wadaa mid midii faadumo qaasin ka daran waa tahay maxamuudow waxaan filayaa adiguba waxaa kuu keedsan ayaa ka badane anigana haatan bal talantaalli aan gacanta u haadsho fanaanadii codka baxsaneed ee baha u naxariista xaliimo khaliif magool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi hibooy
iboy habeenadan daraada hurdadii ka tooso hindisaa naftaydana hadba meel abaarto anoon hagara ku qabin iskaleen weyn ninkadan hawawin hibooy howlaha adduunkiiyo dhibaatay hortaagan aad iyo aad salaad maxamed shardi salaad darbi waa fanaan aan caadi ahayn iyo xaliim khaliif mogol allahu raxmada boqoradda codka marka saarahay heestan maxaad ku soo dooratay maanta heesaha waad la socotaa aniga hadiyo goor wixii ka horreeyey toddobaatamaadkii lixdamaadkii inaan ka helo iyo sideetamaadkii marka dadkii hore baa dadkii shaadsinaysaa hore iyo aniga maanta in laysaga kaayo dhexbaxo waa gabdi Ayaa- sahray intaadan waraaqdan ku boobin aniga midan gacanteeda ku jirto oo xasuus kugu reebayso bal aan akhriyo hadaayiteen waxaan maqlayay adigoo ka calaancalaya magaca maxamed maxamed oo dhahayo cabdalla cabdalla aan afghanistaan ku maqli jirnay maxamed maxamedkaana maxay ahayd Hay.
bal magaca soo socdo ila dhegeyso warqadan waxay leedahay waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka dee waa maxamuud ibraahin cali iyo sahre cabdi axmed oo maanta salaan kadib waxaa tahniyad aroos halkan ka diraya dadka kale ah axmed saalax buraale maxamed axmed yuusuf goodluck muuse gardaro good luck muuse gardaro ha ninkan waa nasiib badan yahi oo magaciisa koowaad waa goodluck waa sax kan dhexdan waaba iska caadiya muuse haye kan dambe laakiin gardaro nin nasiib badan oo dad gardaraysanaya bal ka waran waa cajiib waxaan filayaa good luck in ma- muuse gardaro aniga waxay ila tahay ninkan goodlag inuu dadka gardaraysanino oo magacan goodlag ee hore uu ku saxayo gardarada dambe oo uu leeyahay arrinta waxba kama jiraan waay macnaha waa tahay laba isma raacane ka horeynu u daynaynaa magaciisa quruxda badan good luck goodlag maxamed cabduqaadir tarey axmed bedel maxamed cabdirashiid axmed cabdulaahi axmed cabdi maxamed cagaay cabdirashiid axmed nuur dawre jaamac cali ciise cabdicasiis maxamed maxamuud cabdiraxmaan xasan maxamed shiino faarax maxamed shire cabdinuur cabdisalaan geele dhakalaf cismaan khaliif nuur cumar maxamuud geele saynab maxamuud geele aan ku celiyay canab cabdi maalgaash malyuun axmed faarax umulkhayr cali xaaji ismaaciil jamiilo maxamed barre xaliimo ismaaciil faarax dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroosa u dirayaan caruuska qadar barre maxamed haabane iyo marwo fartuun saciid maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso taariikhdu markay ahayd bishii shanaad lixdeedii labada kun afar iyo tobanka waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin adigana sahra aamiinta nagu kaalmay waa tahay maxamuud oo sidaasoo kale ayaan leeyahay warqad dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday hambalyo dhalasho ayaa lagu bilaabay waxaana la yiri waxaan halkan tahniyad dhalasho uga diraynaa dadka kale ah ma dadkii baa lagu bilaabay mase kuwii loo hambalyeenayay intaba waynu arki doonaa waa hooyo sureer maxamed jaamac iyo aabe cabdi shire maxamuud maxamed xaaji cabdi shire shaafici xaaji cabdi shire libaan xaaji cabdi shire fartuun xaaji cabdi shire cabdulqaadir xaaji cabdi shire weriye yuusuf xaaji cabdi shire cabdifataax xaaji cabdi shire iyo dhammaan reer xaaji cabdi shire sidoo kale waxaa tahniyad dhalasho aa diraya faadumo faarax cabdi bashiir maxamed jaamac cabdulqaadir maxamed jaamac cabdifataax maxamed jaamac habaryar caasho maxamed jaamac habaryar nasteex ayaa la yiri maxamed jaamac saxane qorane warsame muumin qorane warsame dhammaan shaqaalaha rediyo daljir caabud waaq iyo royal t v ayaa sidoo kale hambalyadaasi diraya waxayna u dirayaan liibaan xaaji cabdi shire iyo sahre xasan laysaan oo wiil uu ugu dhashay magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud labadii bishani juun sanadkan labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa wiilkaas yar loo bixiyey magaciisa lama sheegin laakiin waxaa la yidhi soo barbaaro noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadnimadiisa intaba anfaca annagana waxaan leenahay aamiin noqo intaas iyo inka fiicanbo waaya gacmahaad soo xeedxeedata waa kuu jeedaa maxaad soo wadaa sahraay een, xoogaa qaraamib ayaa dadka dhegaha uga garaacday oo maanta dadkii gambaradii iyo joodariyadii iyo darimihii xusuusaa la galay way ka kaceenoo shaahii iyo nin walba wuxuu gacanta ku haysta wula istaagay haye marka aan fariisiyo Hay.
sanadka labada kun afar iyo tobankaan kusoo celiyo dadka waad haatana dhexdooda aan ka baxo axmed rasta sahraay axmed een, rasta iyo heesta qoran waa uu u dhammaystiray fiicnida iyo wanaagga quruxda ay gabar lagu qabaan tilmaami lahaa quruxda gabdhaha soomaaliyeed ay qabaan qoran tin iyo cirib ayuu ku leeyahay macnaha meel laga tegay mala quruxdeeda waaba loo dhammaystiraba tin iyo cirib gabdhihii soomaalida oo dhan ayaa saasay sahray waraaqdaas miyaad ku tuuraysaa mise middan gacantan ku haya kulal ayaan soo sii daynaya maxay kula tahay Een, bal bal anigay ugu fiican tahay waaye in warqadan waxay ka timid hooyo barni cismaan coday hooyo faraj saalim cumar hooyo salmo saalim cumar iyo carruurteeda abti maxamuud cismaan oday xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed maxmuus cismaan xaaskiisa iyo carruurtiisa abti saciid cismaan oday xaaskiisa iyo carruurtiisa abti cabdirasaaq cismaan oday abshiro cismaan oday saygeeda iyo carruurteeda fartuun cismaan oday saygeeda iyo carruurteeda saynab cismaan oday saygeeda iyo carruurteeda shukri cabdalla maraykanle saygeeda iyo carruurteeda nuura cabdalla maraykanle saygeeda iyo carruurteeda sucdi cabdalla maraykanle saygeeda iyo carruurteeda burhaan cabdalle maraykanle xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed cabdalle maraykanle iyo xaaskiisa ayaan cumar cismaan faarax cabdalle maraykanle hooye maymuun faarax jaamac dhammaan dadkan oo kala jooga dalalka soomaaliya maraykanka sweden egypt kenya iyo etoobiya waxay halkan hambalyo aroos uga dirayaan xidigga iyo xidigta ayay dheheen caruuska iyo caruusadda muxiyadiin cabdalla maraykanle iyo saamiyo cabdulaahi nuur oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland waa hagaag sidaasoo kale farxad tahniyad aroos ah ayaa gacanteyda kusoo dhacday mar kale oo aan jeclahay dhegaystayaashii sida qurxoon usoo qoray inaan si qurux badan ugu akhriyo anna waxaan halkan ugu horrayntii ka salaamayna ayaa la yiri inacafiya haddaan disaa rabtaa idinkugu akhrin waayo waxaan halkan ka salaamayna ugu horrayntii ayaa la yiri daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo salaamaha ee v o eda waa caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey warqadaha dhexda waxaa u joogay dhufsadaan la yaaba ma maqli jirtid marka maanta ka bedelo dhegaystayaasha saxa waxaa dhahdaa waa maxamuud iyo sahra Waa annagaa sidaas.
dhexda u fadhina Waa waa sidaas.
tahay waxaad tahniyada diraya ayaa la yiri maxamed xasan daandurey wow maxamed xasan daandurey waa daandurey waa daandureygeeni miya mise waa mid kale W- ibraahimba haddaan arki lahaa waxaan dhihi lahaa waaba daandurey laakiin waan ka gudbayaa waa maxamede wariye haaruun axmed sheikh ayaa la yiri jacfar jacfar maxamed axmed kuukaay wow waa jacfarkeeni soo ma Ha.
habaryar sacdiye maxamed habaryar sacdiye habaryar sacdiye maxamuud maxamed sacdiye bilan habaryar saynab maxamuud maxamed muna muuse xasan cabdiraxmaan jimcaale cali marshaale jacfar maxamed axmed kukaay mar kale ayuu jacfar kukaay kusoo noqday waa ku salaamay saaxiib xarbi jimcaale cali leyle cabdisalaan xaaji bilan ayaa la yiri iyo bilaad midba way noqon kartaa bilaad ayuu u dhow yahay magacaasi waa bilaad aadan xasan nuur cabdulaahi maxamuud axmed bashiir ibraahim dhegey deeqa cumar cisow xidigo maxamed kediye iyo caruurteeda farxiyo cabdicasiis baay iyo bakool ayaa la yiri sacdiya cali maxamed dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad kal iyo laaba u marinayaan hawada waxaa la yidhi ka hor intaana taal la dhihin dhammaan dadkaasi oo kala jooga jordan maraykanka kanada soomaaliya iyo meelo kaleoo daafaha caalamka ilaah ummadda isu soo aruuriya waxaa la yidhi waxay tahniyad aroos kal iyo laaba hawada u marinayaan arooskii aroosadda waa cabdulaahi xasan maxamed iyo gacalisadiisa canab muuse xasan mataan oo dhowaan ku aqalgalay wadanka maraykanka gaar ahaana chicago chicago sidii la raba hadba waxaynu leenahay isku waara ubad khayr qabana kala hela